halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga
mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaa horay u sii soconaya waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa horay idinku sii wadaynaa warqaddii reer galaatiya wuxuuna warqaddan ku xoojinayaa rasuul bawlos dhiiranaanta xubnaha masiixiyiinta ahaa ee degganaa deegaankaasi waxaanay warqaddu gacan ka geysanaysaa kobaca garaadka xubnaha kiniisadda iyo guud ahaan kororsiimada kiniisadihii reer galaatiya markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay inaan sharcigu waxba badbaadin karin haba yaraatee oo rasuul bawlos wuxuu yidhi sida ku qoran warqaddii reer galaatiya cutubka saddexaad aayadda saddex iyo labaatanaad markaasoo uu lahaa laakiinse intaan rumaysadku imaan waxaa laygu hoos hayay sharciga innagoo xidhan ilaa rumaysadka la muujiyo waxaan ogahay in qurbaanadii rabbiga loo bixin jiray wakhtiyadii axdigii hore ay tilmaamayaan masiixa haddaan caawa xigashadeenna horay idinku sii wadno oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos oo u qoray dadka reer galaatiya cutubka saddexaad aayadda afar iyo labaatanaad ee baalka saddex boqol laba iyo soddon ee axdiga cusub waxaa qoran sida tan sidaas daraaddeed sharcigu wuxuu ahaa edbiyaheenna inuu masiixa inoo geeyo inaynu xaq ku noqonno rumaysadka qaybtani waa mid caaqibo leh oo bawlos wuxuu bayaaminayaa sharcigii nebi muuse inaannu waxba badbaadin karin waxaa laynoogu sheegayaa warqaddii rasuul bawlos oo u qoray dadka reer rooma cutubka afaraad aayadda shanaad ee baalka laba boqol laba iyo toddobaatan ee axdiga cusub sida tan laakiin kii aan shaqeen ilowsa rumaysta kan xaq ka dhiga kuwa aan cibaadada lahayn rumaysadkiisa waxaa lagu tiriyaa xaqnimo ilaah haddaba wuxuu diiday inuu dadka camalladooda aqbalo marka ay doonayaan nabaaddiinnada ilaah haddaba wuxuu inagu leeyahay innaga haddaynu nahay bini'aadan xaqnimadayada waa sida calal wasakh ah oo kale sida ku qoran kitaabkii ishaaciyah cutubka afar iyo lixdanaad aayadda lixaad ilaah wuxuu kaloo diiday inuu aqbalo in sharci dhowris lagu badbaado sharcigu ninnama badbaadiyo ha yeeshee wuu ina eedeeyaa sharciga laynooma siinin in dembiilayaashu ay ugu badbaadaan waxaase laynoo siiyey in dadka dembiga leh ay ku gartaan inay dembaabeen sharcigu ma ahan mid dadka dembiyada ka tirtira ha yeeshee wuxuu muujiyaa dembiga dadka sharcigu ma ahan mid dembiga kaa istaajinaya waayo dembiga dunidu soo galay sharcigu wuxuu muujiyaa oo keliya inaannu xaalku ahayn sida aan mararka qaarkood moodayno oo ah in wax kastoo aynu samayno ilaah dib uu ka saamaxayo markii aynu shuqullo wanaagsan la nimaadno waxaa markaasi aan idiin sheegayaa dadku inay dembiilayaal loolan ku jira ay yihiin waxaanay u baahan yihiin in ruuxa quduuska ahu uu maareeyo noloshooda markii ay aqbalaan masiixa haddaan sharaxaad waafi ah ka bixiyo maaddadan sharciga ayaan wada garanaynaa in guryahayagu ay yaallaan muraayado muraayadaha waxaa laysugu fiiriyaa in la arko in wejiyadeennu wasaq ay leeyihiin iyo in kale haddii aynu aragno in wejiyadeennu ay wasaq leeyihiin ayaa waxaa cad in muraayadda qudheedu aanay wasakhdii qaadi karin waxaannu u baahanaynaa inaynu wejiga dhaqanno hase yeeshee maanta waxaa jira dad fara badan oo ay la tahay in sharcigu dembiyadooda uu dhaqi karo taasina waa doqonnimo in lagu adkaysto sharcigu waa muraayadda lagu eego qalbiyadeenna laakiin ma ahan aaladda loo adeegsado in dembiga lagu tirtiro waxaase aynu garanaynaa meel waliba ee ay muraayadi taallo waxaa jira weel ka hooseeya oo lagu weji dhaqdo waxaana saaran saabuun lagu weji dhaqdo haddaba dhiigga ciise masiix ayaa hoos yaalla halka muraayadda sharciga uu ku dheggan yahay haddaba dhiiggii ciise masiix ayaa hoos yaalla halka muraayadda sharcigu ay ku dheggan tahay waana isaga kan keliya oo inaga dhaqi kara wasakhda niyaddeenna ku dheggan halkaasina waa meesha aad wasakhda niyadahaaga saaran ku dhaqi karayso waa dhiigga masiixa kan wax daahiriya sharcigu wuxuu caddeeyaa in qofku uu dembiilo yahay oo marnaba ka dhigi maayo quduus sharciga waxaa loo soo dejiyey sida bawlos uu inoogu sheegayo warqaddii reer rooma cutubka saddexaad aayadda sagaal iyo tobanaad in af kasta la xidho oo dunida oo dhaniba ku horgardarnaato ilaah bawlosna wuxuu haatan inoo sheegayaa waxa uu u leeyahay sharcigu waa edbiyahayaga markaan eegno aayaddan shan iyo labaatanaad ee warqaddii reer galaatiya cutubka saddexaad ee baalka saddex boqol saddex iyo soddon ee axdiga cusub waxaa qoran sida tan laakiinse rumaysadkii waa yimid oo taas daraaddeed mar dambe edbiye kama hoosayno haddaba edbiye waxaa beryihii hore loo yaqiinay macallimiinta dugsiyada markanna edbiyaha halkan uu inoogu sheegayo rasuul bawlos waa ka duwan yahay macallin balse waa addoon la soo iibsaday oo jooga guryaha kuwa hodanka ah ee reer rooma si uu carruurta wax u baro waxaa markaasi aad garan kartaa in ninka derajadiisu ay saas tahay aannu innaba arxan u gelaynin kuwa hoos jooga oo waxay amarka ka qaadanayaan kuwa keenaa ama ay ka hoos shaqeeyaan shaqo kalena ma lahan edbiyuhu waxaan ka ahayn inuu anshixiyo oo uu baro qawaaniinta nolosha kuwa isaga hoos yimaada waxaa la mid ah macallimiinta soomaalida ah ee dugsiyada dadka wax ku bara waxaan garanayaa inaanay ninna u nixi jirin marka ay ku jiraan anshixinta iyo weliba barashada duruusta dhallaanka ay barayaan haddii mid ka mid ah dhallinyaradaasi uu ismadax adkeeyo waxaan filayaa in dhammaanteen aynu garanayno sida loola dhaqmayo marka rasuul bawlos wuxuu leeyahay sharcigu waa edbiyaheenna ama macallin dugsi hadba sida ay kuula muuqato haddaba edbiyuhu isla sida macallimiinta dugsiyada ayaan waxbaridda dhallaanka u baahan oo dhan awood u lahayn wuxuuna markii dhallaanku uu soo gaaro heer isaga aannu hoos joogi karin waxbarasho ahaan uu ku wareejinayaa macallimiinta dugsiyada sare kulliyadaha iyo jaamacadaha haatan waxa rasuul bawlos halkan uu inoogu sheegayo waxa weeye in sharcigu uu yahay edbiyaheenna markaa sharciguna ama edbiyuhu wuxuu inagu leeyahay wiil yahow anigu wax kale oo aan ku qaban karo ma lahan waxaan doonayaa oo keliya inaan gacanta ku qabto oo aan ku hor keeno iskutallaabta masiixa waxaad tahay mid lunsan waxaanad u baahan tahay badbaadiye markaa danta laga lahaa sharciga waxay ahayd inuu dadka ku soo hoggaamiyo masiixa waxaa markaasi halkaasi aynu ka garanaynaa in aan sharciga loo keenin inuu dadka siiyo awood ay ku sheegtaan inay ficiladooda ilaah ugu soo dhowaan karaan waxaad garanaysaa inaadan adiga qudhaadu kaamili karin ama wada oofin karin sharciga waxaase sharcigu uu inoo sameeyaa inaynu niyaddeenna waxa ku jiro ogaanno haddaan horay idinku sii wadno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer galaatiya ayaannu iminkana eegaynaa cutubka saddexaad aayadda lix iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan waayo kulligiin waxaad wiilashii ilaah ku tihiin rumaysad idinkoo ku jira ciise masiix bawlos wuxuu haatan inoo muujinayaa waa inta ka harsan cutubkane iyo bilowga cutubka afaraade qaar ka mid ah faa'iidooyinka aynu helayno markii aynu ku kalsoonaanno masiixa kuwaasoo aynan ka helaynin markii aynu sharciga hoos joogno sharcigu qofka ma siin karo amar uu carruurtii ilaah ku noqdo ciise masiix baase samayn kara middaasi rumaysadka masiixa ayaannu ku noqonaynaa wiilashii ilaah haddaba markii aad eegto aayaddan lix iyo labaatanaad erayga ku jira ee ah wiilashii ilaah wuxuu ka yimid erey giriig ah waxaana weeye hiyos markaana rumaysadka masiixa oo keliya ayaa wuxuu inaga dhigi karaa carruurta ama wiilasha sharciga ah ee ilaah haddaba waxaan isticmaalay ereyga sharciga ah si aan idinku adkeeyo waayo wiilashii ilaah wuxuu leeyahay iyaga oo dhaniba murunkama taagna oo waa kuwo sharci ah waxaanad wiil dhab ah ee ilaah ku noqonaysaa rumaysadka aad ku qabto masiixa waa intaasi haddaba waxa lagaa doonayo ma ahan inaad carruurtii ilaah ku noqonayso rumaysad wax ay la socdaan laakiin waa rumaysad aan waxba la raacin kan aad ku noqonayso carruurtii ilaah ma jiraan wax kale ee aad ku noqon karto carruurtii ilaah waayo wuxuu rasuul bawlos leeyahay waxaad wiilashii ilaah ku tihiin haddaba intaynaan dhammaystirin aan idin weyddiiye maxaad ku tihiin idinka qudhiinna jawaabtuna waxay noqonaysaa rumaysad idinkoo ku jira ciise masiix markii aad eegto sidii ay ahaan jirtay ayaa waxaa muuqanaya in qofka caadiga ah ee yuhuudka ahi aanu noqonaynin wiil marka la eego axdigii hore wuxuuse noqonayaa addoon ha yeeshee ilaah wuxuu ugu yeeri jiray qaranka israa'iil inay yihiin wiilashiisii sida ku qoran kitaabka baxniintii cutubka afraad aayadda laba iyo labaatanaad laakiin shakhsiyaadka sharciga ku hoos jira ayaan marnaba loogu yeeri jirin wiil waxaa shakhsiyaadkaasi loogu yeeri jiray wiilashii yahweh waxaan garanaynaa in nebi muuse uu ahaa kii ugu dhowaa marka la eego nebiyadii reer banu israa'iil ilaah ha yeeshee ilaah wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabkii yeshuuca cutubka koowaad aayadda labaad muuse oo ahaa addoonkaygii waa dhintay waxaa kaloo ilaah uu ugu yeedhay daa'uud inkastoo uu ahaa boqorkii qaranka ee ugu wanaagsanaa addoon sida ku qoran boqorradii koowaad cutubka kow iyo tobanaad aayadda siddeed iyo soddonaad saaxib haddii aad dhowrtay sharciga kaasoo hubaal ahaan aadan dhowri karin ayaa weliba haddii aad dhowrto xaqnimadaadu aanay soo gaaraynin tan ilaah markaana haddii aad noqonayso wiilkiisa waxaad u baahanaysaa xaqnimadiisa kitaabka axdiga cusub ayaa wuxuu si cad inoogu sheegayaa taasi sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka koowaad aayadda laba iyo tobanaad waxaana qoran sida tan laakiin in allah intii aqbashay wuxuu siiyey amar ay carruurtii ilaah ku noqdaan kuwaasu waa kuwii magaciisa rumaystay haddaba waxaa inta laynoogu sheegayaa inaynu helnay amar taasoo giriig ahaan noqonaysa exesian oo macnuhu uu noqonayo awood ama xasuuq si aynu ku noqonno wiilashii ilaah iyadoo shuruudduna ay tahay oo keliya inaan isaga ku kalsoonaanno haddaba nin farrisi ah oo la yidhaahdo nikodemas oo ka mid ahaa culimmadii diinta ayaa lagu yaqaanay inuu raaco shuruucda lagu amray isagoo weliba aan gees uga leexan welibana ma ahayn ama laguma sheegin wiilashii ilaah markii uu u yimid ciise masiix ayaa waxaa ciise uu ku yidhi isagii waa inaad mar kale dhalataa sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka saddexaad aayadda toddobaad haddaan haddaba taasi ka mahmaaho ayaan kugu leeyahay anigoo weliba si qayaxan kuula hadlaya salaadaada iyo isa socniintaada hadiyadahaaga iyo maquuriska lagu maquuriyey ayaan kaa dhigaynin mid ka mid ah wiilashii ilaah waxaad wiilashii ilaah ku noqonaysaa oo keliya rumaysad aad ku qabto masiixa oo isaga oo keliya ayaa kaa dhigaya mid ka mid ah wiilashii ilaah waxaa baryaha kan bilowday waxa loo yaqaano walaalnimada caanka ah ee ilaah dartii lagu walaaloobo iyo walaalnimada caanka ah ee aadmiga ka dhexaysa waxaa markaasi taasu ay noqotay arrin aan ku sallaysnayn kitaabka waxaase ka faa'iidaysta kuwa diblomaasiyiinta ah waxay leeyihiin innaga oo dhammu waxaynu nahay carruurtii ilaah sababtaasi aawadeed waa inaynu wax u samayno sidii wiilashii ilaah oo aynaan been badnaan marka ay sidaasi tahay ayaan ciise masiix sidaas iyo si la mid ahba uu inoo sheegin maalin buu wuxuu eegay horumar dad ah oo ka mid ah culimmadii diinta wuxuuna ku yidhi sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka siddeedaad aayadda afar iyo afartanaad sida tan idinku waxaad tihiin kuwa aabbahood ibliiska yahay oo waxaad doonaysaan inaad samaysaan damacyada aabbihiin maadaama hadalladaasi uu ku hadlay ciisihii qaboobaa ma waxay idinla tahay in dadka oo dhaniba ay walaalo yihiin markaa waxaa jira kuwa aan loogu yeedhi karin wiilashii ilaah xilligii ciise masiix waxaan markaasi idiin sheegayaa sida keliya ee qofku uu ku noqon karo wiilkii ilaah waxa weeye inuu rumaysadkiisa saarto ciise masiix haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno baalka saddex boqol saddex iyo soddon ee axdiga cusub cutubka saddexaad aayadda toddoba iyo labaatanaad waxaa qoran sida tan in alla intiinna lagu baabtiisay masiix waxaad huwateen masiix waxaan haddaba isleeyahay waad garateen in aayaddanu ayaan ka hadlaynin maquuriska biyaha maquuriska biyaha waa iska caado ama xeer waxaanan dareensanahay in masiixi waliba uu sidaasi yeelo ama lagu yaqaano markii uu soo hanuuno waxaan kaloo rumaysanahay in maquurista biyaha ay astaan u tahay tan ruuxa ee rumaysto kasta oo dhab ahay ilaah uu ka helo waana maquuriska ruuxa ilaah maquuriska ruuxa ilaah waa kan kugu soo daraya jidhka rumaystayaasha waxaana rasuul bawlos oo arrinkaasi ka hadlaya uu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka laba iyo tobanaad aayadda saddex iyo tobanaad waxaana qoran sida tan waayo ruux qura ayaa dhammaanteen jidh qura inagu baabtiisay haddaynu nahay yuhuud ama gariig ama addoommo ama kuwo xor ah oo waxaa laynaga waraabiyey ruuxa qudhiisa waxaa haddaba taasu ay ka micno tahay in layna calaamadiyey ama layna suntay waxaana si rasmi ah laynoo dhex keenay jidhka mu'miniinta oo ah kiniisadda wuxuu haddaba markan leeyahay bawlos sida ku qoran warqaddan reer galatiya cutubka saddexaad aayadda toddoba iyo labaatanaad sida tan in alla intiinna lagu baabtiisay masiix waxaad huwateen masiix ilaah wuxuu ka dhex arkayaa masiixa markaana wuxuu ku arkayaa mid kaamil ah waa markii aad masiixa huwate eh haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabka waxaa qoran warqaddii reer galatiya cutubka saddexaad aayadda siddeed iyo labaatanaad sida tan ma jiro yuhuud ama griig ma jiro addoon ama xor ma jiro lab ama dhadig waayo kulligiin mid baad ku wada tihiin ciise masiix haddaba jidhkan ama ururka rumaystayaasha laguma sheegi karo yuhuud ama griig waayo masiixu ma qaybsamo nin waliba oo masiixi ah waa walaalka haddii aad masiixi tahay iyadoo weliba aan la eegaynin midabka jidhkiisa waxaase la eegayaa midabka niyaddiisa waxaa jira kuwa korka ka cad laakiin niyadda ka madow saaxib kuwaasina walaal kuu noqon maayaan waxaa kaloo jira kuwa niyadda ka cad laakiin dusha ka madow kuwaasuna waa walaalaha waxaa kaloo jira kuwa niyadda iyo qalbigaba ka cad kuwaasina waa walaalaha waxaa kaloo jira kuwa niyadda iyo jidhkaba ka madow kuwaasina waxba iskuma tihiin saaxib welibana waa in maanka lagu hayaa inaan masiixa oo keliya ku walaaloobayno ee aan wax kale walaal lagu ahaan karin waxaan anigu waraaq ka helaa kuwo badan oo aynaan isku midab ahayn oo ii soo duceeya waxaanan ugu yeedhaa kuwaasi walaalahay waayo bilxaqiiqa kuwaas oo keliya ayaa walaal ii ah oo waxaynu ku midownay masiixa oo weligayo waynu wada jiraynaa oo waxaa kaloo haddii aynu aayadda ku noqonno rasuul bawlos uu leeyahay ma jiro addoon ama xor waxaanse maalmaheenna garanaynaa in ururada shaqaalaha iyo kuwa hodanka ah ayaan isku meel wax u wadin tan keliya ee lasugu imaan karo waa arrinka ku saabsan masiixa dabcan rasuul bawlos oo sharaxaadda horay inoogu sii wadaya ayaa wuxuu leeyahay ma jiro lab ama dhadig masiixa ayaannu ku midownay dhegaystayaal haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno baalka saddex boqol saddex iyo soddon ee axdiga cusub warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer galaatiya cutubka saddexaad aayadda sagaal iyo labaatanaad oo dabcan noqonaysa aayadda ugu dambaysa ee cutubkii saddexaad waxaa qoran sida tan haddaad tihiin masiixa kuwiisa waxaad tihiin ibraahim farcankiisa oo ah kuwa dhaxalka leh sida ballanku leeyahay markay inta joogto ayaa waxaa soo baxaya su'aasha ah sidee baannu ku noqonaynaa farcankii nebi ibraahim jawaabtuna waxay noqonaysaa maadaama nebi ibraahim lagu badbaadiyey rumaysad ayaa innagana laynagu badbaadiyey rumaysad nebi ibraahim neef buu u soo kaxaystay allabari ahaan kaasoo astaan u ah imaanshaha wiilkii ilaah oo noqon doonay allabariga ugu dambeeya haddaba wakhtigeenna masiixa ayaa horay u yimid oo waxaan leeyahay markaan arrinkaasi ka taariikhaynayo laba kun oo sannadood ka hor ayaa masiixu u yimid uu iigu dul dhintay isku tallaabta si aan nolol u helo aniguna waan ku kalsoonaaday haddaba haddii anigu aan masiixa ku dhex jiro adiguna walaalkayga masiixiga ahow waad ku dhex jirtaa oo waxaynu innaga oo dhaniba noqonaynaa faricii nebi ibraahim oo waxaynu noqonaynaa kuwa dhaxla ballanka war maxay taasu qiimi weyn inoo leedahay walaal way wanaagsan tahay dhagaystay in la ahaado carruurtii nebi ibraahim kii rumaystay oo rumaysadkiisa aawadii ilaah xaqnimo uu ugu tiriyey nebi ibraahim wuxuu ka mid yahay mu'miniinta ugu magaca weyn dunida taas oo keliyana ma ahan ee waxaa qoran inaannu welibana isxaaq oo wiilkiisa ahaa aannu ka laxa jeclaysan ilaah markii ilaah uu arkay niyaddii saafiga ahayd ee nebi ibraahim ayaa waxaa la siiyey ballan ah in kuwa isaga ka soo farcama ay barako u noqon doonaan dunida waxaan garanaynaa in ciise masiix uu ka mid ahaa kuwii ka soo farcamay nebi ibraahim waayo ciise masiix aabba bini aadan ma lahayn ha yeeshee hooyadii waxay ahayd maryama oo aynu aragnay inay ka soo farcantay mid ka mid ah wiilashii nebi daa'uud kaasuna ma ahayn sulaymaan markii aad eegto abtirka ku qoran injiilka sida luukas uu u qoray oo waxay ka soo farcantay naataan oo ahaa mid ka mid ah wiilashii nebi daa'uud caawa intaas ayaannu ku joojinaynaa waxbarashadeenna dhegaystayaal habeenka xiga ayaannu halkaasi ka sii wadi doonnaa waxbariddan sida bayaanka ah laydinku barayo kitaabka quduuska ah ee baibalka balse haatan aynu wada dhegaysanno qasaa'id ay inoogu luqayaan masiixiyiin soomaaliyeed
Warsan, warsan, warsan baan maqalnay warsan. Warsan, warsan, warsan baan maqalnay warsan. Warsan baan maqalno warsan baan oo baryo waxii baa soo dego anag baa yimido onkii baan oo dhintoon oo ahaa waqdacin warsan warsan warsan baan maqalnay warsan warsan warsan warsan baan maqalnay warsan warsan warsan warsan baan maqalnay warsan wadadii waan helno runtii waan aragno nolol baan wariyo xaqii waan waafaqno eebanoo wehelo ruuxii baa wakale warsan warsan warsan baan maqalnay warsan
Yo masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subalna ha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye ulbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreeyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sarreeyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin